ciidamada amisom ayaa waxaa lasoo sheegayaa in dad shacab ah ay si bareer ah ugu dileen inta u dhexaysa halka loo yaqaano jaamacadii hore ee beeraha iyo deegaanka la foole ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ciidamada amisom halkaasi saakay lagula eegtay qarax miino kadibna uu xigay iska horimaad kooban oo halkaasi ku dhex maray dagaalyahano ka tirsanaa ururka al-shabaab iyo ciidamada midooda afrika ee amisom gaar ahaan ciidanka burundi iska horimaadka iyo qaraxa kadib ayaa la sheegay ciidamada amisom oo dhulka ku socdaalayay in ay toogteen dad ka mid ahaa kuwa deegaanka la foole ee gobolka shabeellaha hoose sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada dadka dhibaatada loo geystay mustaf cabdi axmed oo aabihiis ciidanka amisom ay ku dileen gurigooda hortooda deegaanka la foole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen isaga oo la hadlaya idaacadda waxuu yidhi wallahi aabihii saaxiib wallahi meesha musiiba ka dhacday ayka waddada isku socdaan qorax ka dhacay kadib aabihii gurigiis kasoo baxa oo magaaladiisa shaqa usoo socda qoraxa kasoo baxa gurigiis kasoo baxa aa xabad ku dhacay or aniga miyiga hore la xawaarinaaneed sidii marka aabinima warka meesha xabada wanagu dhufteen iyo lugta oona dhig baxay iyo maxal iskuule neew qaraxa meesha ka dhacay kadib way kala fardaameen gudaha usoo galeen aabo guri kasoo baxo iladiis iska manaa xabada ku dhacday oo intana istaag oo istaagay waxaan ayaati ornaanimiyo dhan iyo aniga meeshana u socdaa
ilaahay u naxariisto aabe da-diisu meeqasan ciidamada amisom dadka ay dhibaateeyeen waxaa ka mid ah arday ku guda jirtay qaadashada xiisad iskuulka alfurqaan ee deegaanka jaamacadda beeraha ee gobolka shabeellaha hoose waxaa halkaasi ku geeriyooday macalin ka mid ahaa macalimiintii iskuulka xiisadda ka bixinaya sidoo kale waxa uu dhaawac soo gaaray laba arday oo ka mid ahaa ardaydii xiisadda qaadanaysay
xaquuq ba-an marka ninkan hadda naga gudbay waa macalin artayda xaariku ah oo ka shaqeeyo waa macalimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexeysa alfurqaan alfurqaan qeybihiisa waa iskuol qeybo badan waayo laakiin qashilkan wuxuu ka dhacay qeybtan uu kuleeyahay ama kambaskan jaamacadda beeraha kadib waxa waaye waxay ku aadayd abaare laba saac iyo bar ilaa saddex saac meesha meesha oo marayeen ciidamada amisom kadib ayaa waxaa loo beegtay qarax iyo rasaas kadib waxa weeyaan ciidanka waxa waaye burundi waxay soo galeen dhawanka dambe iskuulka macalinka isagoo xiisa bixinaayo ay macalinkii waxa weeyaan haleeshay macalinka ilahi naxariista waxay kaga dhacday dhanka madaxa sidoo kale meesha waxaa ku dhaawacmay laba arday kale oo kamid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe alfaqaan sidoo kale dadka ay dileen ciidanka amisom waxaa ka mid ahaa wariye lagu magacaabi jiray jacfar cali daacad oo ka shaqaynaya raadiyo dayax oo ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose sida uu ku waramayo agaasimaha idaacaddaasi wariye jacfar cali daacad oo ka tirsan wariyaasha ka howlgala warbaahinta dayax ayaa saaka waxa uu ku geeriyooday dhacdadii ka dhacday walaadka cargiska walaadka magaalada muqdisho iyo carabista andhaa deegaanka carabis wariyaha ayaa caado waxay ahaan jirtay inta badan subaxii halkaas ayuu owla shaqa ka lahaay iskuol halkaas ku yaala ayuu ka howlgeli jiray macalin ayuu ka ahaa dibna saaka dhacdadan xanuunka badan ayuu la kulmay ayaa ku dhacday waana geeriyooday ilaah ha unaxariisto walaahi iskuolka ayuu joogay xilliga ee rasaasta ay ku dhaceysay wariyaha halkaas kama fogeen meesha oo dhacdada weerarka uu ka dhacay